cabsida soo food saartay dadka rayidkaee reer libooy ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badna ay kasii qulqulayaan magaalada libooyo kuwaasoo usii kicitimaya degmada dhoble oo jirtay xuduudda kenya iyo soomaaliya ee dhanka soomaaliya sideed iyo toban kilomitir abdirashiid cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada libooyo iminkana waxa uu ku sugan yahay xere qaxooti oo looga sameeyey duleedka degmada dhobley v o ed oo khadka telefoonka kula xiriirtay wuxuuga waramaya sababaha keenay in halkaasi ay qaxooti ku ahaadaan maxamedow sababtan dhibaato oo qaxnay waxaa weeye hadda ugu muhiimsan ee ugu weyn waxaa waaye dadkeena oo lala baxayo mar kasta oo afar labaatan saa lala baxayo imaamkii magaalada madarasada dhigaya yaa duhurnimo muxuu ahaa magaalada lagala baxay tirada aan kaga baxnay magaalada maalinta ugu xisay waxaan kusoo baxnay boqol lixdan iyo sideed qof cabdirashiid ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska keliya dadka deegaanka libooye soo food saaray keliya meeshay uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabad oo u arko magaalada dhobley inay tahay meesha keliya ay kaga badbaadi karaan marka maadaama ay jirin cid aan u dacwoono iyo cid aan ribood ka qorno iyo cid aan aan danahana u sheegano waxay nagu kaliftay annaga soomaali baa nahay boodhagaan degannahay dadkana soomaaliya muxuu ahaa soomaali soomaalina waa walaalo jubbaland hadda waa waa dalkaanagi dad aansnahay waaye ayagii baan magangeliyo si aan ammaan iyo dadkana ku nabadgalan ayagii baa sida ugu qaxnay ilowaraadyo kala duwan oo ka heliya magaalada libooy ayaa sheegayay in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada libooyana caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iminka ay ka maqan yihiin sidaasina v o e da waxa u sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe daa-ud baraki waxaan kuu sheegayaa iskuulkii wax caruuroo imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa macalimiin yar baa joogaan wax caruuroo imaatay ma jira caruurta way maqan yihiin boqolkiiba sagaashan way maqan yihiin ilaa sideed boqol iyo siddeetan iyo saddex mug baa dhiganaysa maantana waxaa imaatay ilaa caruur shan iyo toban meelaha aan ku qiyaasnay shan iyo toban caruurtan saa la socon caruur kenyaanay ahaayeen kenyay wax ku baranayeen libooyay joogeen marka ma intuba may dhuminayaan oo waxbarashadoodii iyo nolosha xaggay u bedesheen de ma garan karna inuu wax isbedel imaan doono laakiin hadda saacadan shalay ilaa maanta waalidkii ayaga naftigooda waxay leeyihin aniga meesha iskuol caruurta anada kuma soo celinayno waa caruurta waan la tegnay mana soo noqonayna wayshee wax inkaas warar noocaasana soo gaara waalidka qaarkii makaan wareysa afduubka loo geystay imaamka magaalada libooye sheekh cabdulaahi maxamed yuusuf sidoo kale makhrinimadii la afduubay waxaa kuu heliyay afduubkiisaasi macalin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada libooye sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey aqoonta u leeyahay macalinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe daa-uud baraki wallaahi nimankaa niman oo kenyaan oo weligooda reerliwaayo un degan oo cidahooda inta degan oo weligood ninna iskuol buu dhigayay oo waxbarasho barimarigu inta ka bartay oo secondaryga gaaris ka bartay weliga kenya unba wax ka bartay oo haddana iskuolka kusoo noqday wax baraaye ninka kalena wadaad unbu ahaa weligii intuba wax ka bartay naaibkii masaajidkana wuu ahaa oo masaajidka imaamkiisa mar walbu ahaa oo nasiijinaya madarsadan wuu akrinaya wallaahi wax kaloo shaqo kaloo ay ku dhex jireen nimankaa ma jiri laamaha amniga xiriro kala duwan oo sidoo kale aan la sameeyey ayaa dhammaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwo ka gaabsanayay inay ila hadlaan sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen kuwa aan taleefanada qabanin mana muuqdaan dadaallo waafi ah oo dowladdu ay ka samaynaysa qaab walbo dadkaasi iminka dalka soomaaliya ku qaxootiyoobay ay dib ugu soo celin lahayd tirada isku celcelis dadka soomaaliyeed ee iminka dalkani kenya ka tegay soomaaliya tegey ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafaysa ilaa iyo laba boqol oo qoys sidaasina waxaa u xaqiijiyay idaacadda v o e da saraakiil hoose oo hay-adda qaramada midoobe u n h c r ka shaqeeya oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooduba la baahiyo maxamed faarax shire v o e garisa